weli waxaad nagala socotaan idaacadda v o a oo toos idinkaga imaanaysa magaalada washington dhegaystayaal haatanna ku soo dhowaada barnaamijkii hambalida iyo heesaha ibraahim xasan daandurey iyo caashe ibraahin ayaa inoo haya
mar kalena waxaan idin leenahay madaxweyne kasta oo saami waxayna u maanta lagu jira intaas intaan usoo joogaaba la qiyaasi karinba oo meher ama aroosa oo bil rabadaan uu kasoo beegmay marka barnaamijkan halkiisu kasii soconaya bal warqadda ugu horreysaad hayso waaba waqti ugu fiicanoo la isguursaday
afurka ii karkarinaysaa miya
aad iyo aad afurka idinka laftiina waa u baahan tihiin ma kaligeena u baahan oo aad tahay adinka waxaad jeceshihiin in laydiin kale annagana waxaan jecelaha inaad nala cuntaan saas miya oo aad tahay bal warqadda ugu horreysa waxaan ka helnay dhambaalkan caasho hooyo maryan ibraahim nuur iyo hooyo shucaro ibraahim nuur iyo hooyo saruuro maanu mursal iyo waxay idhahdeen abti cali ibraahim nuur iyo abti cabdulle ibraahim nuur iyo abti sheekh daahir ibraahim nuur iyo abti shiinow ibraahim nuur iyo aabe ibraahim cabdi iyo aabe cali ibraahim cabdi iyo maxamed macalin nuur iyo nuurow macalin maxamed nuur iyo sacdiye macalin maxamed nuur iyo suuban macalin isaaq iyo aamine ibraahim aaminaladan ku magac dheer iyo ciise cabdiraxmaan cali iyo cabdikariin cabdiraxmaan cali iyo waxay yidhahdeen cabdulaahi xaaji ibraahim iyo maxamed xasan isaaq iyo xuseen axmed xasan iyo maxamuud maxamed xuseen iyo haaruun xuseen muuse iyo cabdikariin salaad maxamed iyo cabdixakiim sheekh maxamed iyo sulaymaan ibraahim cabdi cabdijabaal ibraahim cabdi iyo maxamed ibraahim kerow iyo cali maxamed isaaq dhammaan dadkaas waxay kala joogaan garowe muqdisho boosaaso baydhabo nairobi sacuudi arabiya south africa iyo dalkaasi angola waxaanay taaniyad kale ilaaba gaarsiinayaan aabe isxaaq ibraahim cabdi iyo hooyo shiimo macalin maxamed nuur oo gabadh ugu dhalatay garowe gaar ahaan xaafadda hodan waxaana ay yidhahdeen gabadhaas waxaa loo bixiyey samsam isxaaq waxaana ay leeyihiin allah ka dhigo tii soo barbaarta oo dalkeeda iyo dadkeeda anfacda amiin ayaan leenahay aniguna amiin ayaan raacinaya warqadan ugu horreysa aniga dhinaceyga aan ku bilaabay galabta ibraahimna waxa ay ka timid cusmaan macalin ibraahim iyo mustafa sheekh cabdulaahi iyo xuseen cabdi sheekh iyo axmed maxamed fariid cabdulcasiis maalin aadan bale cabdicasiis macalin aadan baan u qaadanaya iyo cabdulaahi ibraahim moxamed iyo cabdiweli sheekh cabdiraxmaan iyo maxamed cali wanaag iyo isaaq maxamed nuur iyo cabdulcasiis cabdi warsame iyo ubax ibraahim maxamed waxay tahaniyad u dirayaan maxamuud cabdiraxmaan sheekh cusmaan iyo nimco maxamed nuur oo ay gabar igu dhalatay yutah wadankan maraykanka waxaana gabadhaasi loo bixiyey baa layidhi yusra maxamuud cabdiraxmaan waxaan leenahay bay leeyihiin ilaahay ha ka dhigo tii diinteeda dalkeeda iyo dadkeedaba wax wanaagsan u tarta annaguna waxaan leenahay aamiin heesta ugu horreysa ee dhegeystayaashan caashi usoo qabanayna waa gabdhuhu waxaa ku luqeynaya axmed cali cigaal
geedaha waxaa jira buxundhaalabaaso lugaka gulaalo gacma nabaaru yeele haddaa tahay mid gaareya ha igu dayn galgalashada geedaha waxaa jira buxundhaalabaaso lugaka gulaalo gacmanabaaruyeele haddaa tahay mid gaareya haygu dayn galgalashada gobtan fariistaba melroob ku geylamay ama aargundaha dhigay ama goodir xadhigalay geduniyaadi gobtan fariistaba mel roob ku geylamay ama aargundaha dhigay ama goodir xadhigalay geduniyaadi gabdhuhu waxay ku baanaan guriyo niyeeni waxa guurka kugu diray garan maayo aniguye gabdhuhu waxay ku baanaan guriyo niyeeli waxa guurka kugu diray garan maayo anigu wiil garta ruux yaqaano gardaraada ka jecelo anigoo garowsha leh waxaa tahay ka gudaye axdigaynu goynay gormu kula xumaaday garta ruux yaqaano gardaraada ka jecelo anigoo garowsha leh waxaa tahay ka gudaye axdigaynu goynay gormu kula xumaaday gobtan fariistaba belgeel ka dheelmaday ama goray ilmaha dhigay ama geesi ku cartamay geduniyaadi gobtan fariistaba belgeel ka dheelmaday ama goray ilmaha dhigay ama geesi ku cartamay geduniyaadi gabdhuhu waxay ku baanaan guriyo niyeeli waxa guurka kugu diray garan maayo anigu gabdhuhu waxay ku baanaan guriyo niyeeli waxa guurka kugu diray garan maayo anigu haddii godob aan ka qabay inaad golaha keento guddiyaan u saro isgalaasha weeye gurabaaska hoosiyo igadaa gilgilashada haddii godob aan ka qabay inaad golaha keento guddiyaan u saro isgalaasha weeye gurabaaska hoosiyo igadaa gilgilasha burxankayga baxaya wiil garabka jabaniyo welihii maruudiga shimbirkii ku guulaha
intaasaan ku dhaafnay heystii gabdhuhu iyo codka fanaanka codka macaan axmed cali cigaal intaasi aanu ku dhaafnay ibraahim heesihii rabadaantana kama mar dhegeystayaasha waxaa lagaa markiiba ina isweydiiyaan war waa soomantihiine waa maxay heestu ibraahim caashay markiiba la soo bodeen kuwii rabadaantana waan kusoo daraynaa maya isugu waa waayina isugu dhafnay waa isugu dadarnay waa tahay warqadanna waxa ay ka timid sahre shariif cali waa reer virginia baana soo galay iyo sidoo kale caasho shariif cali iyo xaawo shariif cali iyo farxiye axmed iyo safiye cali nuur iyo zamzam abuub alyiri iyo shukri maxamed iyo faa'iise xasan iyo cadey xasan waxay dhammaantood ku kala nool yihiin baa layidhi virginia iowa seattle washington iyo meelo kale waxaanay tahnid u dirayaan waa dhambaal aroos xaliimo aweys axmed iyo nuuradiin abuub maxamed oo bishii juun aanu soo dhaafnay hadduun sii dhammaanaysa koob iyo labaatankeedii ku aqalgalay waxay ku aqalgaleen baa la yidhi desmonis baa la yidhi waa desmoines waa sida loo soo qoro magaalo ugu cusub waxay ka mid tahay aya way ku taallaa ducada waa adinka baa la yidhi caashoy waa tahay heestan waxay yidhaahdeen heesna way soo codsadeen hasaate waxaan ku cudurdaarnayna inaanu ibraahinow aanan u hayn galabta hasaate barnaamijyadeena soo socda inay ku dhegeystaan laga yaabo bal ducada u raaci arooskaasi ka dhacay aayowa ibraahinow allaha ka dhigo kii aad kala kulantaan bashbash iyo barwaaqo iyo owlaad khayr qabta caasha dhambaalkan wuxuu nagu soo gaaray aabe maxamed xaashi maxamuud iyo hooyo maryan xasan gaas iyo maxamed aadan xaashi iyo ister maxamed xaashi iyo salaad aadan xaashi iyo imaan xasan gaas iyo farxiye maxamed xaashi iyo xasan axmed xaashi waxay kala joogaan kenya iyo soomaaliya iyo maraykanka waxaana yidhahdeen waxaan jecelnahay inaan taaniyad gaarsiino nikaax ah cabdikaafi siciid aadan iyo waxay yidhaahdeen uh, ubax maxamed waxaana ay leeyihiin meherkiina guur kheyr qaba inuu idin rushada ayaan aabida kaga baryaynaa aamin ayaan leenahay aniguna amiin ayaan raacinayaa ramadaan bilataya bilkhayr balaayadu way afxiran tahaye bilkhayr ilaahu belo iyo baasba naga afxir ibraahim hoye faaduma cabdulaahi maandeeq codkeedii macaanaa ku soo dhowaaday
رمضان بلا تايا بالخير بلا يدوي أبعد تهايا بالخير وجهك ربي ونبري بشارنا النبي يدي برواقة دي مؤمنين تهايا بالخير وجهك ربي ونبري بشارنا النبي يدي برواقة دي مؤمنين تهايا بالخير
addoonka soddonkada beri intuuba la qaaday sooma ilaa boqorka abaalmarin
addoonka soddonkeda beri intuu ballan qaaday soomaal ilaa boqorka abaalmarin
addoonka soddonkeda beri intuu ballan qaaday sooma ilaa boqorka abaalmarin
rabadan bilataya bilkhayr burbaa lagu xidhay iblayskaaye bilkhayr rabadan bilataya bilkhayr burbaa lagu xidhay iblayskaaye bilkhayr deqdu rabbigeenu bixiye bishaarana nebigu yidhiyey muslinkuu beerraqaayay bilkhayr daqdu rabbigeenu bixiye rasuulkuna baraka yidhiye muslinkuu beerraqaayay bilkhayr
addoonka soddonkeda beri intuu ballan qaaday sooma ilaa boqorka abaalmarin
addoonka soddonkeda beri intuu ballan qaaday soomay ilaa boqorka abaalmarin
ka sodonkeeda beri intuu ballan qaaday sooma ilaah boqorka abaal marin
rabada bilataya bilkhayr bentii baydh baa la yedhiye bilkhayr rabadan bilataya bilkhayr bentii baydh baa la yedhiye bilkhayr badhaadhaha iyo sabalku bishii ay wada sineene jannada loo beeratamaayaay bilkhayr badhaadhaha iyo sabalku bishii ay wada sineene jannada loo beeratamaya ibilkhayr
addoonka sodonkeeda beri intuu ballan qaaday sooma ilaah boqorka abaan marin
addoonka soddonkeeda beri intuu ballan qaaday soomaali ilaah boqorka abaalmarin
addoonka sodonkeeda beri intuu ballan qaaday sooma ilaah boqorka abaal marin
addoonka soddonkeeda beri intuu ballan qaaday soomaali ilaah boqorka abaalmarin
waa tahay cod macaan oo weliba ramadaanta iyo soo dhoweynteedan ibraahino ku wacan ramadaan bilataya bilkhayr balaayadu way afeeran tahay bilkhayr cajiib ramadaan bilatay bilqeyr waa tahay faadimo cabdulaahi kaahin maandeeq meel inaga maqlay isaga waa salaamaynaa dhinaca waraaqaha mar kale ibraahino baltaad gacanta ku hayso dhambaalkan caash wuxuu naga soo gaaray doctor daahir macalin xuseen iyo marwadiisa doctor khadiijo macalin daahir iyo waxay yidhahdeen xabiibo filiqo iyo zahar filiqo iyo maamo istaahil iyo caruurteeda iyo axmed yaasiin xasan cilmi iyo cabdikariin yaasiin sahal iyo siciid macalin xuseen iyo yaasiin ciise wardheere waa weriyaheena v o a ee magaalada nairobi waxaana ay joogaan isla nairobi soomaaliya iyo maraykanka waxaana ay hambalyo nikaax gaarsiinayaan iyaguna cabdikaafi siciid aadan iyo waxay yidhahdeen ubax maxamed xaashi oo meherkoodu uu dhowaan dhacay waxaan leenahay guur qeyr qaba ayaan eebeeda kaga barinaa aniguna aamin ayaan raacinaya warqadanna waxay ka timid dhammaan baa la yidhi reer cabdi xasan oo kale ah luul aadan xasan ismaaciil cabdi xasan iyo dahabo cabdi xasan asli cabdi xasan iyo maxamed cabdi xasan iyo cabdulaahi cabdi xasan iyo deeqa cabdi xasan iyo farxiyo cabdi xasan iyo sayid cabdi xasan iyo dhammaan caruurtooda oo kala jooga baa la yidhi soomaaliya ethoobiya iyo meelo kale waxay dhammaantood tahaniyad iyo bogaadin u dirayaan baa la yidhi arooska iyo aroosadda baa la yidhi gabadhooda xaliimo aweys axmed iyo nuuradiin cabdi maxamed waxay leeyihiin arooskaasi allaha ka dhigo kii waare ay wanaagsanaada ubad kheyr qabana lagu kala helo annaguna waxaan leenahay aamiin dhinacii heesaha ayaan caasha mar kale ku noqonaynaa heesta nimco ayaan u soo qabananaa dhegeystayaashana waxaa ku luqeynaya cabdishire jooqle
Thank
heesta nimco iyo codkii jooqla haddaan intaas kaga gudubno caasho dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray hooyo cudbi xasan nuur iyo aabe maxamed cali dhimbil iyo aamine maxamed iyo faaduma maxamed iyo siyaad maxamed iyo cabdirasaaq maxamed iyo rooble maxamed iyo aabe siciid axmed liibaan iyo hooyo faadumo cabdi mahad iyo hodan siciid axmed iyo hoodo waxa ay yidhaahdeen siciid axmed iyo mustafi siciid axmed iyo maxamed siciid axmed iyo ugbaad maxamed xuseen iyo umulkhayr maxamed xuseen iyo xamse maxamed xuseen filsan axmed yuusuf iyo kalgacal ismaaciil maxamed iyo asma ibraahim axmed iyo ugu dambaysta hani ibraahim axmed waxaana ay hambali u dirayaan naasir maxamed cali iyo farduus cadaawe rayaale oo meherkooda uu ka dhacay magaalada hargeysa oo leeyihiin guur raaxo badan ayaan eebeeda kaga barinaa inaad ah, meherkaasi aad kala kulantaan oo idiin horseedo iyo owlaad kheyr qabta aamin anigoo ah baa lagu soo bilaabay warqadda naah cabdiqani sheekh axmed bashiir oo degana dalka kanada waxaan aniga iyo qoyskaygaba si weyn inoo farax gelinaya buu yidhi in aan halkan hambalyo iyo bogaadin uga marino labada lamaane oo kale ah buu yidhi nahiiba axmed cumar iyo najiib cabdi wahaab sheekh cabdiweli oo rooskooda uu ka dhacay buu yidhi magaalada malkajabdu weliba maqashay ibraahino malkajabdu oo ka tirsan buu yidhi oo ku taalla buu yidhi duleedka magaalada diridhaba waa tahay waxaanu u rajaynaynaa bay leeyihiin inuu ilaahay barakeeyo bashbash iyo barwaaqo iyo reerkii lagu nastee lagu nagaado ubad khayr qabana kala hela bay leeyihiin aamiin aamin ayaan leenahay dhambaalkana caasho waxa uu naga soo gaaray hooyo karuur cabdulle iyo aabe cali xasan yuusuf iyo hooyo ardo warsame iyo habaryar basre warsame iyo waxay yidhahdeen seegeeda iyo adeer dhabar xasan yuusuf iyo caruurtiisa iyo adeer cumar xasan yuusuf iyo caruurtiisa iyo abti dhagabadan cabdulle iyo caruurtiisa iyo masbal cali xasan iyo saygeeda iyo istaahil cali xasan iyo saygeeda iyo farxiya cali xasan iyo saygeeda iyo farduusa cali xasan iyo saygeeda iyo xaliimo cali xasan iyo saygeeda iyo eedo filsan xasan yuusuf iyo caruurteeda iyo saygeeda waxaana ay jecel yihiin in ay tahniyad gaarsiiyaan cabdirashiid cali xasan iyo waxay yidhaahdeen marwadiisa fati cali rafle duulane iyo heestanba inay gaarsiiyaan waxaan filan inay dhegeysanayaan heestintaanan soo qabin ibraahim warqadan aan ka gaarsiiyey waxay ka timid aabe maxamed xaashi maxamuud iyo hooye maryan xasan gaasiye maxamed aadan xaashi iyo ister maxamed xaashi iyo salaad aadan xaashi iyo iimaan xasan gaasi iyo farxiyo maxamed xaashi iyo xasan axmed xaashi waxay kala joogaan kenya soomaaliya iyo maraykanka waxaanay hambaliyo iyo bogaadin hawada u marinayaan caruuska cabdikaafi siciid aadan iyo caruuse dabaalyare ubax maxamed xaashi oo xafladoodu nikaaxoodu ka dhacay bal afar iyo labaatankii bishan juun magaalada nairobi waxay leeyihiin reerkii lagu nastay lagu nagaado wada jireen nabadgala aamiin heesta xigta qasiido nabi ammaan ah ayaan usoo qabananaa dhegeystayaasheena caashoy bisha barakeysan ee ramadaan ayaan ku jiraa dadkii waa wada sooman yihiin weliba dadka jooga ee soomaaliya iyo bariga afrika waa waxaa uun u haray wax aan saa u badnayn oo saacad iyo saacadiyo barkeeda laakiin caashoy aniga adiga allaala aniga adiga inaan shan saac oo kale sii sugno waa inaan afuro waa tahay nin walba siday salaada say kuu qabataa loo tukadaa baa la yidhi ibraahimo qasiido nabi ammaan ah ayaan usoo qabananaa dhegeystayaasheenna iyo codkii siciid madaxaydar
dmbidhaafsuaasho soonkiya salaadiyo ku daadaala sadaqada
salka geed engegayo lacag kugu sabaayo naftu ay ku sirantiyo sanahaba beeniyo waa surin adduunyadu sibiq lagu gudbaayo safarkuna ma dheere qof waliba sodcaalkaas ahayd uu xambaartu aakhiro sadleeya dembidhaafsuaasho dembidhaafsuaasho soonkiya salaadiyo ku daadaala sadaqada dembidhaafsuaasho dembidhaafsuaasho soonkiya salaadiyo ku daadaala sadaqada
isyaxshaan sowma ogid dhammaantood inay haddiiba kaa socon su-aashii qabriga iyo sowma ogid malaa'igoo seefa kuula yururaa inay kugu sugayaan sidee baad cibaadada uga seexatayood sahal ugu malaysaa sanka kor ugu taagtaa dembidhaaf su'aasho dembidhaaf su'aasho soonkiyo salaadiyo gudaadaala sadaqada subxaaya qabra subxaaya qabra sonaafiya maha dadkii nabiga naagaye dembidhaaf su'aasho dembidhaaf su'aasho waa tahay dhambaalkana waxa uu naga soo gaaray istaahil cali xasan iyo waxay yidhaahdeen hire cali xasan iyo marwadiisa iyo qadar cali xasan iyo nuur cali xasan iyo cabdiqani aadan sheekh cabdi iyo asxaabtiisa iyo cabdulaahi aadan iyo marwadiisa iyo maxamed cabdiraxmaan macalin iyo marwadiisa seynab siman dhammaan dadkaasi waxay joogaan soomaaliya etoobiya iyo nord america iyo yurub waxaanay jecel yihiin inay hambalyo ka diraan arooska cabdirashiid cali xasan iyo fati cali rafle duulane waxaana ay leeyihiin arooskiina bashbashi barwaaqa kala kulma aamin waa tahay warqadana waxaa lagu soo bilaabay waxaan halkan tahniyad dhalasho horta waxaa lagu soo bilaabay laanta afka soomaaliga ee v o a codsi sii dayn tahniyad dhalasho taarikhda baa lasoo raaciyey ramadaan karimna waa layiri ramadaan kariim sidoo kale waxaa halkan tahniyad dhalasho ka daraya baa layiri dadka kale ah cabdulqaadir nuur sheekh xasan oo loo yaqaano bikolo iyo aadan abuukar cumar iyo qoyskiisa farxiyo sheekh ibraahim aadan bataar iyo qoyskiisa caasho cabdulaahi iyo caruurtooda jamaal cabdulaahi sheekh maxamuud iyo xaaskiisa nahiiba baa layiri iyo aadan xasan sero waxauu ku magac dheeryahay dhayaal iyo reerkiisa baa layidhi zaynab aadan nuur sheekh xasan ibraahim maxamed nuur cusmaan macalin ibraahim foto iyo qoyskiisa mustaf sheekh cabdulaahi waa mustaf sheegow iyo cabdicasiis shee waa cabdicasiis sankuus xasan iyo qoyskiisa iyo maxamed cabdi isaaq iyo axmed xabiib iyo qoyska iyo qoyska baa layidhi maano macalin xuseen cabdi sheekh iyo qoyskiisa maxamed cabdi isaaq axmed cali xuseen oo boor oo lagu naanaysay iyo xuseen macalin xasan waxa uu ku magac dheeryahay loosow iyo maxamuud muuse diine iyo qoyskiisa iyo cabdicasiis cabdirarsame iyo qoyskiisa haadiyo muxsin axmed dhowr qof baaba hartaan iska raaciyo cimri dhamaad ceeb laguma sii watiyaan maqli jira deeqo muuse diine iyo qoyskeeda iyo aamina cabdiraxmaan maxamed iyo qoyskeeda maxamed xasan mijiraad waa la yiri iyo faadimo cabdiraxmaan maxamed iyo qoyskeeda aadan macalin xasan marka kelmadda qoyskiisa iyo qoyskeeda waxaa loo soo isticmaalay xaaskiisa iyo xaaskeeda marka qoyskiisa layirahdo waxaad filaysaa in la sheego xaaskii iyo carruurtii wada socda laakiin marka marka faadimo cabdiraxmaan maxamed iyo sheygeeda ma dhihi karo waayo ma hubo iyo qoyskeeda aadan macalin xasan iyo xasan cusmaan cali xasey iyogu dambayntii yaasiin xaaji cabdulaahi iyo xaaskiisa luul waa tahay waxay kala joogaan baa la yiri salt lake city seattle washington oregon michigan iyo sidoo kale minnesota kenya malaysia adis ababa ethoobiya baydhabo iyo muqdisho iyo soomaaliya waaba daafi adduunka meel malaha aan cagta la saarin male waxay dhammaantood tahani dhalasho oo farxad leh u dirayaan lamaanaha kale ah bay yidhaahdeen maxamuud cabdiraxmaan sheekh cusmaan iyo marwadiisa nimco maxamed nuur maxamed oo ay gabar igu dhalatay magaalada salt lake city utah bisha juun markay ahayd laba iyo labaatan sanadka laba kun afar iyo tobanka diinteeda dalkeeda iyo dadkeeda gabadhaasi yaana ka boodin waxaa loo bixiyey baa layidhi yusra maxamed cabdiraxmaan sheekh waxayna leeyihin yusra ay noqotii soo barbaarta oo dalkeeda dadkeeda iyo diinteeda wax wanaagsan u tarta annaguna waxaan leenahay aamiin aamin ayaa leenahay caasho dhankii heesaha bal oo heesii masii wadana waa tahay waa tahay waxaan soo qabanayaa
saa intaa u jallaacdo ha mid noo soo qabo zaynabey codka usoo waraya
Sansur yo ta sangre Sayishe Mansurawa Sayishe Mansurawa Sabariyo sakur badana Hablo suba kadafte Sekere maduga seba Suhu mandare rasiya Seseche anayne bana Sanye minsura sote Sordo do winche do bana Sarishe mandeka soya Sabara lata hoy Sebo kisarama yase Sinabe ugawa
caasha dhabaalkan wuxuu naga soo gaaray maxamed xasan isaan iyo xuseen axmed xabsan iyo maxamuud maxamed xuseen iyo haaruun xuseen muuse iyo cabdikariin salaad maxamed iyo cabdixakiin sheekh maxamed iyo cabdijabaal ibraahim cabdi waxaanay jecel yihiin inay jaaniyad ciyaartan ay ka gaarsiiyaan isxaaq ibraahim cabdi iyo waxay yidhaahdeen shiimo macalin maxamed oo gabar ugu dhalatay garowe waxaana ay leeyihiin samsam ayaa gabadhaas soo bixiyey waxay leeyihiin allah ka dhigo tii soo barbaarta oo dalkeeda iyo diinteeda anfacda aamin ayaa leedahay aniguna amiin ayaan raacinaya ibraahimna warqadda ugu dambaysa ee barnaamijka hambalyada iyo heesaha toddobaadkan waxaa lagu soo bilaabay salaan qaaliya dhammaan akhyaarta idaacadda v o a waa voice of america bay yidhahdeen gaar ahaan daadihiyaasha barnaamijka tahaniyadaha muusiga iyo salaamaha waataa marka xiga bay yidhaahdeen hooyo caasho abshir maxamed waa hooyo caasho abshir aw maxamed iyo hooyo xaawo aadan maax hooyo madiino siciid barre iyo hooyo faaduma axmed cali iyo eedo sahro cawed warbooge iyo maxamed cabdi cawad xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo maxamuud cabdi cawad iyo asxaab kaloo fara badan roodo cabdulaahi cawad baa ku jirta iyo seygeeda iyo shukri axmed cawad iyo ikraan cabdulaahi cawad iyo ugu dambayntii samiiro axmed cawad seygeeda iyo caruurteeda iyo dhammaan reer cawad warmooge waxay yidhaahdeen halkan laguma soo koobi karo waxaanay tahniid hawada u marinayaan axmed cabdi cawad iyo marwadiisa ziina cabdulqaadir oo arooskoodu ka dhacay helsiinka waddanka finland waxaan leenahay bay yidhahdeen isku waara ubad khayr qabana rabaheed idinkala siiyo aamiin
waa hagaag caashoy maxaad iga sugaysaa heestii ugu dambeysay aan dhegeystayaasha uga tegi lahayn waxaan moodayaa malabkii shinnida iyaduna ma oga haye
waxaan moodayaa miraaladda ay iyaduna ma oga waa gartay
macnaha aan ka rabo ha ha-duu macaan mayadu daran
waxay soo xasuusisay hees ay ku wada luuqeeyaan baxsan iyo xasan aadan oo ay leedahay daa'inkan kugu dhaarshay diiday hay maqashiin oo idinkii idinka soo bilaabatamiyaa baash daa'inkan kugu dhaarshay diiday hay maqashiin Oo waxaa isaga- nolol yaabayaa marka oo haddaan isa- idhaahdo oo- eh, macnaha aan ka rabo haaduu macaan mayadu daran waxaa marka aad layaab iigu noqotay marka ay tiraahdo daa'inkan kugu dhaarshay ee diiday hay maqashiin muxuu ku jawaabaya mataqaanaa waa inaad u dadaasho aayahaaga dambe halka aad dejinayso dariiqaad mar tiraaba kunbaa kugu diyaaran iska kaydaa abow abow haye yaa waa laisku qaadqaaday sooma galuusaa iga goynin maa waa ta hadda muxuu leeyahay haaduuna igu dadaal haaduu igu dadaalaa waa tahay heestaasi waxaan u malaynayaa inay tahay mid aan kusoo gabagabayn doono barnaamijkan balyada ee heesaha shaarka iga jeexin miya waa tahay waa tahay codka fanaanka cabdi baadil ibraahim ayaan kusoo gabagabaynaynaa iyo heestii waxaan moodayaa mirihii jannada iyadoona ma oga intaan barnaamijkan oo kale ku kulmi doono waa ibraahim xasan garabay daandurey iyo caashi ibraahim aadan caashucuud dhammaanteen waxaan idin leenahay intaan toddobaadka dambe haddii alla idmo mar kalean barnaamijkan ku kulmi doono sidaa iyo nabad geliyo
jannada iyaduna ma oga